xisbiga talada somalilan haye ee kulmiye ayuu mar kale khilaaf ka dhex qarxay kadib markii shirgudoonkii shirweynihii xisbiga ee dhowaana lasoo gebagabeeyey ay shaaciyeen liiska golaha dhexe iyo guddiga fulinta ee xisbiga taasina oo uu guddoomiyaha xisbiga muuse biixe cabdina uu gaashaanka ku dhuftay kuna tilmaamay sharci darro aanu xisbigu aqbalaynin waryaha v o a hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa hamuurtani waxa uu ka waraystay guddoomiye muuse waxaana uu ugu horreyntii weydiiyey sida uu arko liiska guddigu shaaciyey guddida aad sheegtay waa shirgudoonkii shirweynaha saddexaad shirgudoonku wuxuu jiraa inta shirku jiro mar hadduu shirku dhamaad shirgudoonka ku jiran way dhamaatay laba cishuu shirku socday labada cishi hawshooda ku dhamaatay shirkii wixii uu guddoomiyeyna dee dadkii ergadu kun iyo laba boqol dhudhow bay ahayd ilaa lix boqol oo kalena way joogeen idinka saxaafaddu waa joogteen ummaddu way daawanaysay shirku laba qodob buu ka hadlay wuxuu doortay guddoomiye afar ku-xigeen iyo xogaye iyo inuu ku daray golihii dhexe boqol xubnood shirku arrin kale oo go-aamiyey oo codgeliyey oo ka dooday ma jirto qoladan hawshooda halkaas ku dhamaatay waxay ahayd inay soo wareejiyaan dukumentigii yihiin shirka oo ah wixii doodihii sida u dhaceen sidii codka lagu kala codeeyey go-aamadii lawaa la ogaa oo shirku soo saaray golaha dhexe xolidiisa haddii aanu shirki dhammaynin waxaa sharciga loo raacayaa xisbiga oo odhanaya waxa soo xodhanaya deegaamada dadkana xisbiga kusoo ururinaya wixii khilaafadan xisbiga xalilaya qoladan waxaa laga sooyayay qola inay keenaan sharciyadii wixii ay soo ururiyeen deegaamada hadday ka hayaan liisas ama khilaaf jirana inay noo keenaan shalay unbaa waxaanu ka maqalay fiidkii shiray qabteen oo awooddii aanay lahayn oo dhan isku qaadeen oo ay leeyihiin guddigii fulinta oo meelo soo mareen aanay jirin iyo golihii dhexe ayaanu keennay waa kheyr sharci waa waxaan meella xisbiga sharci iskaga oolin waana gadare caddaana xisbiguna ma aqbalaayo wax jirana maaha iyagana ku koobantay laakiin guddoomiye marka laga hadlayo shirweynihii saddexaad xisbiga lasoo gebagabeeyey dee xisbigu xuleeya golol dhexe iyo weliba fulin yaa xaq uleh cidda xaqa uleh ee inay soo xusho amaba ay keento waayo mar haddii iyaga shaqadoodii saa tilmaantay ay ku dhammaanaysay xilligii shirka un guddiga fulinta guddoomiyaha soo xora golaha dhexaana ansixiya labada midda maaha iyagu halkay xisbiga ka jiraan waa guddi xisbiga kamid aha ashkhaas xisbiga kamid wey yaa awoodda ayaga usiiya si ay u faragelin karaan waa waxaan horan arag loo maqli karin waana gadara bareera waa taa golaha dhexe deegaanada soo xulaya xisbiga kusoo urunaya naga inoo keenaya hadduu khilaaf jiro xal baa loo raadinaya xisbigu ka midsan yahay oo loo saaraaci hadday dhantahay si ay deegaamadu kelan bay ku noqonayaan sharcigoodii marka iyagu awooddan aanay lahayn xisbiga meegaa maamula xisbiga meegaa madax ka ah soo ashkhaas xisbiga kamid urmay ahayn shirgudoonkii waxay ahayd inay hawsha sharciga xisbiga ku qoranta waxay qabtaan shirkay hogaamiya xitaa awood malaa shirka dhexdiisa wixii dooda la keena ayay qoraan wixii go-aanna way qoraan awood kale kuma laha marka waxaan ay la yimaadeen waa wax aan arrin aan la qaadan karin oon xisbigana aanu aqbalayn gardarana ah laakiin si ka warqabnay guddoomiya tan iyo intii shirku soo gebagabeeyey baa shirar istaba joogay lahaayeen gooba gooba cayimano magaalada bay ku shirayeen waa laga warhayay maana ahayn wax laga warhayay shaqooyinkay hayeen si adiga ma lagaa talageliya waxaa tilmaantay in aad ka maqasheen warbaahinta maalinta shalay aniga waxay iga wargeliyeen ma jirto waxaa nimankan ay ku maqnaayeen waxaan soo dibradayna go-aanada xisbiga waana tii eighteen may iyo dabaaldegii howla aynu ku mashquulsanayn deetana niman wakhtigu ka dheeraaday oo soo wada wixii shirku wada yidhi inay keenaan shan qodob oon shirka ajandihiisa keenin oonu ka doodin ayna shirkii baan sixiyey waa beentii qarniga ugu weynad weye shan qodob oon shirku soo qaadin ajaradina dib waaga ayay ka soo saareen shalay waxay kuleeyihin shirki baa sixiyey marka waxay xukmi jiraan saa tilmaantee waa ashkhaas ka mida xisbiga kulmiye islamarkaana shirgudoonkii ahaa shirweynihii saddexaad xisbiga way ku dhawaaqeen waxaad ku tilmaanteen gardarra tahay islamarkaana aan ahayn waxaanay xaq u lahayn ma la xidhiidha ilaa haata maya wixii ay ku hadleen sharci maaha oo waxay ku kooban waa waxaanay awood lahayn halkaas imay keenin aniga si official ay iguma imanin hudheel bay iskaga qabsadeen waxay doonaan bay ku hadleen dee iyagay ku koobantay aniga xisbiga mas-uuliyaddiisa iyaga dee wax uga dhegeysan maayo marka hadalkaas waa hadal nimankaa ku kooban iminka waxay ku dhawaaqeen liis warbaahintiina u galay maxaa tallaabaa xisbigii adaa ka guddoomiyaa guddoomiye shirweynaha lagu doortay adaa hogaanka waa xisbiga maxaa tallaabaa maxaa tallaabaa dee waa niman iska hadlay guddidii fulintana waa soo magacaabayna golay dhexaana dib baanu beerihii uga hubaynana wixii saxaya wixii qalada iyaguna dee waa nimankaa iska hadlay maalmahanba waxaa jiray madana guddoomiye warbaahinta kusoo noqnoqonaysay musharaxnimada xisbiga cidda noqonaysa adigoo guddoomiyihii xisbiga ah waxaad shaacisay inaad u tartami doonto islamarkaanaad xaq u leedahay guddoomiye musharaxnimada xisbiga ee madaxtinimada madaxweynaha somalilanna wasiirka warfaafinta dhowr mar u hadlay waxa uu tilmaamay in uu madaxweynuhuna musharaxa koowaad yahay ma kuu muuqato arrinkan inayd arrinkaasi sal la leedahay maya xisbiga waa dimuqraadi tartankuna waa xalaal tartanka dee waaba wax loo samaystay xisbiga dimuqraadiyad waxaa noo gala waa la tartamo taa maxaa soo gelinaya nimankan qaladka ay galayaan qaladkan iyagu ku kooban yahay waa ashkhaas ciddii kale ay kula jirta ayaa soo bixi doonta laakiin annagu ashkhaas baanu haysanaa inay dembi ay galeen awood aan lahayn ay marorsadeen mana soconayso xubno kooban oo salaadiin oo kale ayaa ashkhaasba waxay muddooyinkanba warbaahinta dhowr mal ku qoreen in ay adiga kusoo jeedin inaad madaxweynaha u tanaasusho iyada oo xukuumadda xubno ka midna iyaguna ay tilmaamayaan in madaxweynuhu sharaxan yahay islamarkaana uu dee madaxweynihii mar hadduu yahay uu soo noqon karo ku muuqato adiga siaad u aragtaa tanaasulkaa la soo hadalqaadaya dee maxaa loo soo qaadaya mar haddii wakti doorasho la joogo nin walba xorbuyo inuu tartamo ninkuna cidduu taageersay inbuu fariidsa sheegaya dadka ninkii fariidsa cabira isaga cabirtay meeshan waa dimuqraadiyad haddii waktigii doorasho la yimaado qof waa soo sharaxaya qofna waa xaq buu leeyahy hawl mala taas